sidaad qaybtii hore barnaamijka ku maqlayseen waxaanu maanta booqanay xarunta amsa oo markaasi qayb lixaadla ka qaadatay dadaalada lagu caawinayay dadkaas xanibaadaha adag lagu soo rogay qaar ka mid a howlwadeenada iyo dadka sida tabarucaada ama mutadabacnimada uga shaqaynaya xaruntaas oo aanu wareysanay ayaa hadalladoodii waxaa ka mid ah ha bismillaah walaal saa ujeedid runtii meeshaan hawl waxaa ka socotaa aan caadi ahayn hawl aanan ku talagelin markii hore wax walba waxay ku bilowdeen si maaragtay deg deg ah waxaad og tahay sarihii in la xiray inkastoo xalay haddana la furay intii badnayd sartaas alfred street baa xiran hadda intoodii kale waa la furay stage trek ay ku jiraan oo dadkooda wax la qaybsanayaan centurankan ilaahay hadda wuu shaqaynayaa wuxuuna ka shaqaynayaa waxa weeye in dadkii ama kuwii la sii daayey ama kuwii weli guryaha ku jiro positive-ka ah iyo kuwa lockdownka ku jira alfred street intaba inaan u shaqayno wixii aan gaarsiin karna gaarsiino runtiina centerku saa ujeedid weli waa camiran yahay wixii dadku keenayeen communitiga qaybihiisa kala duwanaa ay keenayeen baa centerka maaragtay ka buuxa waa gaarsiinaynaa waana u shaqaynaynaa waxaana codsanaynaa walaalaha dhammaan in ay istejiyaan messajka ay fariinta u wadna waxa weeye haddii inagu aan dadaallo inagu aan runtii ka shaqayno in aan caafimaadkeenna ku dadaalno waxa weeye waxaan waa dhammaanayaan ma rabno inaan noqonno community lagu nabo ama lagu dhajiyo in ay xanuunka iyagu faafinayaan taa middaas wey middaan ka cararayno waxaan u istaagnay waxa weeye danqasho aan ka daqninayno in communitiga lagu dhajiyo inay yihiin dadka cudurkan faafinaya waana runtii markii laga hadlayo miitinno badan oo aan ka qayb galay aad ba arrimahaas looga hadlayaa waxaan macnaha fariinta u jeedinaya bulshadayda walaalahayga soomaalida ah meel walba ay joogaan in la ysxakameeyo waan ognahay dad waxaan nahay faamiliyaala dad isjecel baan nahay dad inay isku yimaadaan jecel baan nahay dad inay wada fadhiistaan oo sheekeeyaan jecel baan nahay laakiin waxaan jecel lahay oo aan fariinta macnaha aan idin leeyahay waxa weeye ha la sabro arrimahaas ha la xayiro faamiliyaashu yaysan isku gudbin telefoon ha la isku waco social media ha la iskala xiriiro sida waddankan looga dhaqmayo aan u dhaqanno aan raacno maaragtay fariimaha aan raacno waxa weeye yani habdhaqankana la siinayo inaan u dhaqanno inta howlahan caafimaad ku socdaan fariintaas baan gudbinayaa waxaan rajaynayaa oo weliba aan helay aan hellay amse ahaan aan helnay fariimo aad u fiican oo bogaadinaya dadkeennu siday ula dhaqmeen dadkii ka qaadayay tastiga dad badan baa diiday oo communitiyaasha kale ah oo dagaalamay laakiin dadkeennu iyagoo faamil ah iyagoo wada socda bay soo degayeen si tartiibaa loo baarayey resultigoona way sugayeen aad bay ula shaqaynayeen hay-adaha caafimaadka iyo booliiska intaba messajkaasna waxaan rabaa inaan gaarsiiyo aad baa ugu mahadsantihiin laakiin insha allahu tacaala howl badan baa inoo hartay aan isxakamayno aanna ku dadaallo inaan caafimaadkeenna iyo caafimaadka waddanka iyo dadka iyo dalkaan la joogno aan ku dadaallo insha allahu tacaala aad iyo aad baa umahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaale maalintii mandheydihii shaqadii aan halkan ka bilownay maanta oo jimco ah waan wadnaa si fiican oo fiican fiican ayay noogu hergeshay waxaa aad iyo aad maaragtay aan la ilaawi karin dhallinyarada soomaaliyeed oo deggan victoriya dhammaantood way ka soo wada qayb galeen wiil walaa gabar marka lama koobi karo macnaha wixii meesha ka dhacay iyo sida loo solfigareeyo total isdifferene ahaayeen laakiin alxamdulilah ilaah waa noo fududeeyey waxaana mahad iskale ilaahaygi noo fududeeyey hawsha inaan qabanno
wagarta maanta howlaha ugu badan oo qabanaysaan maxaa waay maanta keliya waxaan caawinaynaa alfred waxaanan u deliver garayn doonaa miid xalaal haddii ilaah yidhaahdo next is five or six days is uh, remaining alfred straight baa iskale iyagaana loo geyn doonaa haddii ilaah yidhaahdo intaan iyo in kaleeto oo weliba ku jirta friijyada waxaa loo diyaarinayaa alfred straight wallaahi de waa farxad moog tahay anigu gurigaan isaga shaqaynayo oo shaqadeeda gurigaan ka watay laakiin marka la dhaho bannaanka uma bixi kartid xoogaha maskaxiyan waxaad leedahay maxaa bannaanka ugu bixi weyday marka xoogaha maalintii xoogaha waa fogaanaysaa isbuuc maaragta haddii la gaari lahaa sii fogaan lahayd laakiin alxamdulilah hadda bannaanka usoo baxnay fresh air aan maaragta helnay qorraxdaan helnay marka muhiimadda waa intaas qofka inuu fresh air helaa qorraxdaasna helaa maarata dad kalena uu la sheekaysan karo la hadli karo naacawadaas iyo geedaha iyo waddooyinka iyo maaragta marka aad baan ugu faraxsanayn maanta maasha allah waxaan dareemaynaa laak dad kale weli inay ku harsan yihiin oo teritri alfred iyagana insha allah waa sugaynayo waana la hadlaynaa teleefanaan kula hadalnayo niyadda waa u dhisnaayo waxay u baahan yihiinna mataqaana waa u diyaarinaa inaan u geyno insha allah
maasha allah shantii beri oo gudaha ku jirta maxaa kuugu daraa wallaahi shanta beri dee waxaa noogu darnaa keliya een- een dadka meesha ee, lagu xayiray in ay waxay u baahan yihiin helaan marka ayagaan u hadlaynay codkoodan ku hadlaynay ee, raadiyo s b s ka tirsan yaan la hadalnay waxaan la hadalnay een, channel 9 iyo d h h s ka qaybta dowladda Een, waxaan kaloo ee, la shaqaynaynay een, amsa masaajidkeenna ee, dadka ee, bannaanka jooga ka shaqaynayay cabdikariin ee, iyo sheekh cabdikariin iyo Een, in maaragta waxyaabaha loo baahan yahay dadka la soo gaarsiiyey insha allah dad badan oo dibadda joogana waa la xiriiraynay oo australiyaanka ah ee, oo dad ba- cuntadan iyo alaabtan masaajidka keenay maasha allah aad baan ugu farxnay een, waana uga mahad celinaynaa waa garta maanta amsaad joogtaa marka markaa aragtay howlahan socdayoo awal aadan arki karin maxaa kuu baxay والله aad maaragta farxad maaragta meeshaan waa ku baxsanay een, mas- meeshaan ee, masaajidkan communityga waa maaragtay waana ku tukanaa waana masaajidkeennii haddana baahi kale oo aad kadis noogu imaato noo fuliyey oo ah in cuntadii la keeni karo cuntadiina halkaan maaragta laga maamuli karo marka dadka guryaha loogu geyn karo marka shaqo fiican ayaa halkaan runtii laga qabtay aadaan ugu faraxsanaa waa ugu mahadcelinaya dadka ka wada qayb qaatay dhallinyarada iyo kulli maasha allah dadka kaleba بسم الله الحمد لله horta waad mahadsantahay een saa u sheegtayba horta xaruntani waxay ahayd dadku musaajid kaliya ku tabaa horta musaajid kaliya maahan waa xarun qabata adeegyo fara badan oo oo u qabata bulshada muslimiinta ah haba u badnaadaan soomaalida xaafadan north melbourne flemington kensington area iyo agagaarkada degan een masiibada inta markay dhacday ama guryahan sagaalka block ee dowladdu xanimaad kusoo ridayna runtii een dhaxyaac badan baa xagga dowladda ka muuqday oo dadkii ma ayna gaari karin ama ma ayna garanayna baahida dadku qabaan taasu markaa waxay noqotay inay amsa ay ka qaadato door wanaagsan weliba dhallinyaradii volonteerka ahaa oo runtii shaqo een aad iyo aad muhiim ah u qabatay marka dowladdu markii dambe way aragtay inay amsa lagama maarmaan tahay hawsheeduna ay tahay mid een, la tixgeliyo oo aad xalay waxaa u maqlayn tviyadu aad ka maqlayseen in ay markii dambe dowladduna ay caddaysay ama ogolaatay een, dhismahan nambarka ku soo haray alfred soddon iyo saddex inay mas-uuliyaddeeda iyo een, raashinka geelistiisa iyo qaybistiisaba ay amsa leedahay marka wuxuuna waxay ku tahay wada shaqayn een, amsa iyo yuudkeeda iyo community oo dhanba dadka ugu badan ee meesha wax kaalmada ka geystay ead aragto dhulkan buuxa cuntadan waxa yaalla ee maxoog ahna dad soomaali keliya maahan muslimiin keliya maahan waa bulshada oo dhan oo isugu jira oo runtii ayagana aan jeclahay inaan u mahad celinno shaqadii iyo ka qayb qaadashadii iyo intay ka geysteenba waa gartay marka hadda maxaa isbedelay maadaama sagaalkii sare oo sideed la fasaxay alfred keliya ay hartay howlihiinna ugu horreeyey dhibaatooyin badan baa ka soo marteen dacwooyin badan baa jiray maxaa laga barta hadda maxaad saxdeen oo hore loo khalday Een, waxyaabo la saxay horta waxaa ka mid ah in dadkan een, cuntooyinka loo keenahayo ee cunto dhaqankooda iyo diintooda ay ku habboon ay noqdaan cuntadan dadkii markii dambe xitaa waxaa la gaaray in aan ku dhejino magaca taag amse ah si ay dadku ee, u qancaan inay cuntadan amse ka timid sababta waxaan maqlayseen ama ka warsan dadka qaarkood loo geeyo cuntooyin kala duwan oo xalaal ahayn oo dadku ay ku dhiiraan waa inay cunaan laakiin markii ay u tageen cunto ay ku qoran tahay magaca amsa oo amsa soo een, hubisay dadku ay ku qanacsaneen wayna qaateen Een, waxaan kaloo ka baranay ama een, inaan dadka dhibaatooyinkii jiray ka mid ahaa in dadka aan dhib ku qabin xagga dawooyinkooda iyo waxaas iyo oo dad ay ka dhammaadeen dawooyinkii in ayagana bal adeeg loo sameeyo xagga dawooyinka haddana annaga culeyskii faraha badnaa maa- saa u sheegtay sideed sagaalkii dhismood sideed ka mid ah maadaama la fasaxay culayska horta wuu naga yaraanahayaa oo hadda dhismahan xagna waa hal dhismo waana mid ka noogu dhow hadee laamigunbaa noo dhexeeyaba isaguna hawshii hadduu ilaahi yidhaahdo waan culayska uu naga degahayaa welise way taagantahay hawshii oo ma dhammaanin ilaa sagaal beri baa loogu daray Een, waase howl een, culeyskeeda leh een, dad ka shaqaynaya dad volunteer ah oo soo taagan oo dee qaarkood siddeed iyo toban saacadood meelahan joogeen laakiin hadda waxaad u malaysaa dowladdii heerarkeeda kal- een, duwan ama deg- ama noqoto melbourne city ama state ha noqoto inay hadda garaawsadeen ama aqoonsanahayaan muhiimadda ee communitygu ama bulshadu ay leedahay sida amsoo kale een, hadda u malaysaa inay ama wixii talooyin ah ee nala yeelanahayaan een, fikradaha naga iyo yoonana ee wax ka mudnaan siinahayaan